Wasaaradda Maaliyadda Maamulka Puntland ayaa magaalada Hadaftimo ee gobolka Sanaag ka dhagax dhigtay xafiis cusub oo loogu talagalay in ay ku shaqeyso xarunta Wasaaradda Maaliyadda ee Maamulka Puntland. Munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Puntland Ali Cumar Caarshe, wasiiro xildhibaano iyo qeybaha kale ee bulshada. Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Puntland Ali Cumar Caarshe iyo mas'uuliyiin kale ee ka socday gobolka Sanaag oo si wadajir ah u dhagax dhigay ayaa ka warbixiyay ujeedka loo dhagax dhigay xafiiskan.
Waxaan ka dhagax dhignay magaalada Hadaftimo kastanka galbeedka degmada Baran ama gobolka Sanaag uu yeelan doono runtii aad baan uga mahad celinaynaa wasaaradda maaliyadda arrin loo baahnaa weeye runtii waktiga maaragtay hadda ay kusoo beegantay aad baan uga mahad celinaynaa dardargelinta shaqada wanaagsan aan galabta ka dhagax dhigayno bariga magaalada hadaftimo waxaana maamulka gobolka iyo degmadaba uga mahad celinaynaa wareejinta ay nagu wareejiyeen dhulka kan oo laga dhagax dhigayo kastamkaa waxaa maanta sharaf noo ah inaan joogno dhagaxdhigga kastankan laga dhagaxdhigayo magaalada hadaftimo ama maaragtay kastanka galbeedka ee gobolka sanaag waxaan leeyahay aad iyo aad baa loogu baahnaa in uu halkan ka qabsoomo ama uu ka najaxo kastankaasi insha allah annaguna gobol ahaan waxaan rabnaa dadaalkiisa iyo shaqadii u lahaa inaannu maaragtay qabanno wasaaraddana waxaannu uga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo maantana ay u dhexsi dhaqsana insha allah fulintiisii iyo shaqadiisii insha allah ay u dardargelinayso magaalada hadaftimo ee gobolka sanaag ayaa horey u lahayn xafiis lagu qaada canshuuraha kuwaas oo ka soo gala bariga iyo galbeedka gobolka sanaag ayaa shaqooyin badan u qaban doona maamulka magaalada hadaftimo iyo bulshada